maxkamadda dembiyada ee old bailey ee magaalatan london ayaa xabsi daa'in ku riday muxuyidiin mire oo ah wiil soomaaliyeed oo bishii disembar ee sannadkii hore weerar uu u adeegsaday toorri ku qaaday mid ka mida xarumaha laga raaca tareennada oo lagu magacaabo lighton stone maxkamadda ayaa ninkan waxa ay ku eedeysay isku day dil muxyidiin mire oo soddon jir ah ayaa waxaa lagu eedeeyey in uu doonayey inuu dilo dadkii uu mindida ku weeraray islamarkaana ay kooxda isis ama islaamic state saamayn ku yeesheen weerarkaasi uu geystay muxyidiin ayaa la maqlayey isaga oo leh waxaan dhiig u daadinayaa walaalahayga dalka siiriya waxaa kaloo lagu eedeeyey mire inuu doonayey inuu qoorta ka jaro nin lagu magacaabo leel zemerman oo toddobiyo konton jir ah oo ku sugnaa goobta weerarkaasi uu ka geystay sagal canshuur waa madaxa hay-adda soomaaliyeed ee ka hortagga xagjirnimada waxaa kaloo ay la shaqaysaa waaxda caafimaadka dalkan britain waxaan weydiiyey sida ay u aragto xukunka dhacay horta anigu dhinacayga waan fiiriye xukunka lagu dhawaaqay waxaana ka shaqeeyaa dhinaca mental health sidaan an u arko xukun qalad inuu yahay oo very ma aragtay xukun aada iyo aada u kulul because mr mere waxa waye qof schizophrenia qabo jirada schizophrenia oo waa jiro aada iyo aad u xoog weyn oo qofka delusional iyo waxyaalo badan oo wax oo symptoms buu leeyahay marka waa xanuunka dhimirka oo waxa uu sameynaya kama war hayaad leedahay ha jirada oo qabo oo dakhtariinta sheegeen mr mire waxa weeyaan paranoia schizophrenia waa jiro la garanayo oo ka mid ah jirayaasha psychosiska eh oo xataa daawayaasha dadka la siiyo aada iyo aad u maaragtay u adeeg badan jiradaas symptomska ay leedahay waxaa weeye qofka wax jirin buu arkayaa wax jirin buu maqlayaa waxyaala huslas huslasnation la dhaho oona jirin buu u malaynayaa inay jiraan very easilyn maaragta qofkaas waa la affect garayn karaa qaadiga lagu magacaabo nicholas hiliard ayaa sheegay in uu aqbalayo in muxuyidiin mire uu isku buuqsanaa oo uu qabay xanuunka maskaxda ah markii uu weerarka geysanayey hase yeeshee uu sidoo kalena aaminsan yahay qaadigu in dhacdooyinka dalka siiriya ay ku riixeen muxuyidiin weerarka uu geystay qaadiga ayaa yidhi arrintani waxa ay tahay in dadka muslimiinta ah ee lagu laayo dalka siiriya ay saamayn ku leedahay sidaasi daraaddeedna uu doonayey muxuyidiin inuu isna halkan dil ka geysto haddaba sidee ayay suuragal ku tahay in qof maskaxda looga jiro mararka qaarkood uu geysto weerar isaga oo ka fal celinaya waxyaabaha ka dhacaya dalka siiriya mar kale ayaa su-aashan weydiiyey sagal canshuur ha horta sharcigan hadda lagu dhawaaqay horta waa waxa weye wax cusub because caadi ahaan mental healthka dadka oo leh iyo dadka kale way kala duwan yihiin sharci ahaan qalab markay galaan markii maxkamadan socoto xataa labo dakhtariin baa meesha joogeen oo xataa isku maaragtay mid kastaba arigooni la yimid mid kamid ah ba wuxuu dhahay sida hadda ani aan dhahayo in oo mr mire jiradiisa daraaddeed inuu waxan u sameeyo oo yahay qof maaragtay innocent oo mental health leh oo sidii mental healthka marka in loo caawiyo daktar kale baa isagana joogay oo dhahay maya mr mire jiradiis iyo waxa uu sameeyey way kala duwan tahay oo isma laho marka georgekana wuxuu raacay daktarkii labaad in ee mr mire jiradiisii oo qabo iyo dhibaatada oo galafday inayna islahayn maxkamadda ayaa horay u dhegaysatay in ninkani uu qabay xanuunka dhimirka tan iyo labadii kun iyo lixdii dacwad ogaha maxkamadda jonathan reis ayaa sheegay in uu malaynayo in weerarka uu geystay muxuyidiin uu xidhiir la yeelan karo cadho uu ka qaaday baarlamaanka dalka britain oo ka doodayey in uu weerar cirkaa ku qaado dagaalyahanada isis ee dalka siiriya saddex maalmood ka hor inta weerarka aanu geysan muxuyidiin mire haddaba saamaynta mararka qaarkood dagaalada ka dhacaya dunida muslimka ay ku reebi karaan dhallinyarada ku nool dalalka qurbaha sida looga hortegi karo iyo waxa laga qaban karo ayaan weydiiyey sagal canshuur ha horta waxa weye su-aal fiican anaga horta safe baan nahay oo arrimahan baan quseynaa inaa maaragta dadka soomaalida inay maaragtay problemkan xaal u keenaan inay maarata solution u keenaan saas daraadeedna horta anigu waxaan isdhahaynaa arrintan in la deynin ninkan mr mira anagu waxaan u aragnaa inuu yahay qof jiran oo u baahan in la caawiyo sida dadka jiran meelahan ani aan ka shaqeeyo dadka jiran oo kale ma ahan si qof maaragtay in la xiro oo sida loola dhaqmo qof maaragtay fiyow oo lixda lixad leh marka saas daraaddeed anaku waxaan dhahaynaa in laga hadlo in awareness la sameeyo in community engagement la sameeyo waxaan rajaynaynaa insha allah wiigyaasha soo socda iyo bilayaasha soo socdo inaan london gudaheeda xataa aan ka sameyno community engagement si soomaalida dadka soomaalida arrintan ka qayb galaan fara kala galaan ma aragtay hadhowti tumola qaladkan oo kale markuu dhaco inaan ka hadalno dadkiina difaacno muxuyidiin oo ugu dambeyn ay maxkamadda ku riday eedayntan isugu jirta dilal iyo dhaawacyo uu doonaya inuu geysto ayaa ku hooyan doona broadmore secure hosbital oo uu ku jiri doono siddeed sano iyo lix bilood kadibna waxaa la qiimayn doonaa haddii xukunka laga yaraynayo iyo haddii uu ku sii jiri doono xabsiga ridwaan xaaji cabdiweli v o a london